geeda socodka oo hadda jiro koonfur galbeed baydhabo doorashooyin ka socdo ayaa waxaan ka tabanaynaa guddiga oo doorashooyinka wax isaga sameeyey oo dhibaato ayaga sameeyeen oo u horseedayo guddoomiyaha mursal mursal waxaan ka eedaynaa laba garab haddii isqabsato ninkii garsoorka ahaay markii loo yimaado waxaa la rabay inay ninkii garsoorka ahaay ee waryaa maxaad isku haysateen saanaan isku haysanaa fadhiista meeshaan laga hadlo war heedhe hebel adaga baa unbaa gardaran walaalkaaga iska dhaaf adaaka waa kaa gardaran yahay amba idankaa gar leh amba waa la idinka gardeena labada midba ma dheh ayadoo doodii socoto afar bilood doodii socoto mursal hal garab ayuu rukunka ku ridiy halka garab muxuu ahaate ninka la leeyahay warsame warsama waa nin eyla nabadoonadan waa nin eyla beeshana waa waa ka dhexaysaa kursigana waa ka dhexeeya inuu asaga maamulo mursal hal garab inuu maamulo ou dhaho ninka la leeyahay warsame warsamaa yidhi xukunkana waa dhacay odayaashana banaankaa laga celiyo yay soo gelayn waxba xukunkana saasuu ku dhacay in la dhaho oo odayaasha la joojoogo guddoomiyaha mursal taas waa ka eedeynaynaa mudana guddoomiye taas ayada emeelka dhac ayaan u arkaynaa gunti ilaahay mas-uulkaaga dhige digil iyo milif ah adaga nin yar ataana waa ku aqaana ma taqaanid adoo saas u yar aa ilaahay wuxuu kuugu dhigay mas-uul oo digil iyo milif ah aad xambaarsan tahay hadaad xambaarsan tahay waxaa la rabay labada garaboo is haysato inaad walaalaha waaye meel isku keentid oo wada heshiisid wada inay hadalkooda dhegaysato meesha joogaan nin oo ninkii ugu yar ayaa soddon sano nabadoon ah soddon sano ayuu nabadoon yahay magacyadooda markaan sheego nabadoon aadan qaada ninka laleeyahay ilaa siyaad bar istiqaalada siyaad bar ayuu haystaa ilaa hadda adees uu ku shaqeeyaa ninka laleeyahay ina abuul aar ara ninkii kusoo caanbaxay waaye oo la yaqaano sagaal iyo sideetantii meesha joogta ilmir waa la yaqaana waa nabadoon waxaa layidhi maahid kow jabriil cusmaan waaba dhexaltooytiisa adoogii soo soo garay nabadoonnimada war abdanuur aadan waxaa layidhi odayaale meesha tagtay gabdhi iyo wiilin leh waxaa layidhi kulligiin wax tihiin ma leh ee mursal asaga waa ninka guddoomiyaha meesha jooga ee muxuu dhehi waayey waryaa nimankan eylima maxaa ku tiri yaa kuli yaa u markhaatiyeynay ma dhihin malaaqa dhahyuu dhawa xukunka waaridi mursal middaas waa ka eedeyhaynaa mursalow taas ayada waa kuuga eedeyhaynaa waana kuuga haysanaa adduuna maanta keligeeda kuma eg
waxaan cabashadeena gaarsiinay intaysan doorashada dhicin ka hor koonfur galbeed mas-uulka ka sarreeya oo madaxweynaha ah nasiib daro arrintaas waa fiirin weeyey waxba waa ka qaban waayey asigoo intaana doorashada dheen ka hor wixii arrin ee markaan u sheegnay nin gacan ku rimis ah oo warsamo xusaan la yidhaahdo oo awooddii asiga ku koobantay oo inuu odayaashii nabadoonnadii reer eyle inuu la tashto diiday horey u diiday arrintaasna aan gaarsiinay madaxweynihii koonfur galbeed arrintaasna waxba ka qaban waaye guddiga doorashooyinka heer federaalna wax ka qaban waayeen guddiga maxaanku yidhaahdaa cabashooyinkan aan u gudbinay ilaa iyo hadda aan waxba ka haynin odayaashiioo dibadda taagan oo albaabka laga xirtay meeshii howsha ku socotayna waa loo diiday odayaashii nabadoonnadii oo soo jireenka ahayna inaa meesha arrimahaasi taw loo diiday inay tagaan marka har galab hal garab in wax laga weydiiyo wuxuu rabana uu samaysto dastuurka doorashada ma ahayn annaga waxaan sugaynay madasha go-aanadii lagu gaaray in lagu maamulo aan sugaynay arrintaasna daaqada laga tuuray beenaa la sheegay midda kalena kolleyba arrimahaas waxaana soo gaareeyay in wakiilku qaramada midoobey kormeer meesha u tagay wixii loo sheegana ay yihiin wax been ah wax xaqiiqada ah ka fog in loo sheegay madaxweynuhuna u sheegay arrintaasna aad iyo aad ayaan uga xungnay madaxweynihii maadaama aan uu mas-uuliyadda koonfur galbeed uu xilkeeda u haayo dadka beelihii oo dhibaataysanayaan oo cabanayaan oo arrintaasna uu fiirin waayey wax ka qaban waayey in beesha caalamkaa